bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabb alcaalamiin ikhtiyaarta golaha wasiirada xildhibanaha ka socda xubnaha baarlamaanka saraakiisha culamaauddiinka hooyooyinka dumarka iyo dhallinyarada dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudan iyaale marwooyin waxaan idinka maqnaa muddo labaatan iyo dhowr cashaa hawl baan aaday xamar iyo nairobi iyo jabuuti iyo abudabi baan tegey guulo bilow ah oo aad iyo aad u waxan ayaannu ka soo gaarnay ayadana si faahfaahsan ayaan golaha wasiirrada iyo golaha baarlamaanka uga sheegi doonaa wixii jira horta marka hore waxaan aad iyo aad uga tacsiyaynayaa oo aan wax kasta ka hormarinayaa heshiiskii gaalkacyo waxa yar oo ka soo laabtay ayaan aad iyo aad uga tacsiyaynayaa aad iyo aadna uga xumahay isla markaasna waxaan aad iyo aad uga rajaynayaa labada dhinacba in arrintaasi aysan efekti samayn oo aan waxaa dhacay aysan noogu celin dib wixii darraay oo aan ka soo baxnay mudanayaale marweyn waxaan idinla socodsiinaya idiin sheegayaa reer galmudugow annaga isudhan annaga ayaa isudhan qoorteennaa lagu dirirayaa qoorteennaas aad iyo aad baan maaragtay idinka mahad celinayaa sida iskuduubnida ah oo midnimada ah oo aad muujiseen labadaan bari aad iyo aad baan horta idinka mahad celinayaa marka labaad wax allaalayo wixii jira oo annaga dhexdeennaana inaan gacmaheenna hoos u dhaqannooo iswaansanno inay fiican tahay baan filayaa waxa keliya aan wax ku gaaraynaa waa midnimo haddaan midnimo weyno waa lunnay ogaada haddaan midnimo weyno waa lunnay ogaada waxaan keliya aad iyo aad uga xumay aniga saakay saakay labiyo tobankii barkii lixdii yaroornimaan imid aniga hargaysa ilaa saacaddaa diyaaraddii aad soo karaysaa sabataash dowladda federaalka ah iga celisay shan saacadood ay iga celinaysay diyaaraddii oo wax kasta lagu gorgoriyey horta intaa ogaada oo maskaxdiinna sii gelaya dagaal cidiyadirira oo aan fiicnayn ayaa muuqda waxaan ummadda reer galmudug iyo ummadda soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada iyo dowladaha adduunka iyo u-nka iyo cid walba ogeysiinaya arrinta faragelintaa oo dowladda federaalku nagu haysaa waa araxjab reer galmudug loola jeedo inaannu ka fiirsanno oo aannu kulligeen ogaanno oo aan iska ilaalinno kuwa naloo soo diri doono reer galmudugoo iska ilaaliya kuwa naloo soo diri doono wallaahi waa masaamiir indhaha idinka mudaysa wallaahi masaamiir indhaha idinka mudaysa weeye ma aha dad caadiya ma aha ummadaan aragnay ilaahay ha naga celiyo annaguna aannu iska celinno reer galmudugow waxaan intaa ku sii darayaa arrintu arrintu waxaan soo idiin soo fidin doonaa oo aan raadiyaasha idaacadaha kulli siinayaa war qoraal ah oo ku saabsan arrimahan socda oo dhan warkaas idaacadaha caawa idiin sheegi doona ama websaydyada qori doona ama waad ka dhegaysan doontaan waad arki doontaan waa wakhti kulul waa wakhti aad xun ilaahay hana soo qaboojiyo ilaahay hana soo qaboojiyo ilaahay roob khayr qaba hana siiyo maantana intaas ha inoogu sinaato hawsheennan aan wadanno midnimo midnimo reer galmudugow midnimo aamiin aad aad baan u soo waxaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay intaas ayaan isku ognahay reer galmudugow